halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mida ebniyada geeska afrika magaalooyinka ku yaala iyo barta internetku aad nagala socotaan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti kowda bisha abril sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
idaacaddeena fiidnimo qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo sheegay inuusan u dulqaadan doonin musuq maasuq ay faraha la gasho xukuumaddiisa ayna la jihaadayaan ciddii ku lug yeelata madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waddanku waxay diyaar u yihiin in waddankan lagu maamulo si cadaalad ah musuq maasuqana lagu jihaado waxaan idinka codsanayaa oo idinkugu nimid markaa inaad nagala qayb qaadataan jihaadka waddankeennu wuxuu soo gaaray wakhtiga cid walba ay si wanaagsan u noolaa lahayd
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale
waxgaag waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington iyo martida mikrofonka inta ka horraysase aan idiin soo gudbina warkii caalamka wariye ka shaqaynaya idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee xarunteedu tahay magaalada muqdisho ayaa lagu qafaashay duleedka magaalada muqdisho wariyahan xanad cali guuleed oo barnaamij soo saare ka ahaa telefishinka goobjoog ayaa waxaa qafaashay ilaa iyo lix raga oo hubaysan oo wejiyada soo xirtay duleedka magaalada muqdisho saakay aroortii hore maxamed ibraahim macalimo xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka ee nosoj ayaa sheegay in xaaskiisii xaaskiisa ay u sheegtay in habeenkii jimcaha oo dhan uu xanad helayay fariimo qoraaleed iyo telefoonno hanjabaad ah war qoraal oo lasoo dhigay bogga idaacadda uu ka shaqaynayay ee goobjoog ayaa lagu sheegay in wariyahan loo qafaashay sababo la xiriira barnaamij dhinaca gurmadka abaaraha ah oo uu ka shaqaynayay ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda afduubka wariyahan labadaba idaacadda goobjoog iyo ururka suxufiyiinta qaranka ee nosoj ayaa ku baaqay in si deg dega shuruud la-aan loogu sii daayo wariyaha
jaamacado gaaraya koob iyo soddon oo ay ku jiraan kuwa ugu caansan maraykanka ayaa sheegay inay taageerayaan in si sharci ah looga dhiidhiyo xanibaaddii uu madaxweyne trump ku soo rogay lix waddan oo ka mid ah dalalka islaamka inay soo galaan dalkan iyaga oo sheegay in amarkaasi uu dhaawacayo dadaalkooda ku aadan inay bixiyaan aqoon tayeysan iyo in la isdhaafsado afkaaro xur ah maxkamado federaali ah ayaa si kumeel gaar ah u xayiray dhaqangelinta xanibaadda madaxweyne trump ee dhinaca socdaalka balse waxaa gobollo dhowr ah ka socda in xayiraadaasi amarka madaxweynaha ee dhinaca socdaalka laga dhigo mid joogto ah kooxdan jaamacadaha ah ayaa u gudbiyey ashtakadooda ku aadan arrintaasi maxkamadda racfaanka ee heer federaal jimcihii waxaana dhageysigeeda loo ballamay bisha may jaamacadaha iyo dugsiyada bixiya aqoonta sare ee dacwaddan taageeraya ayaa waxaa ku jira harvard yeel iyo dhammaan jaamacadaha bariga ee loo yaqaano ivy league waxaana weheliya machadka teknolojiyadda ee massachusetts jaamacadda chicago stanford university ee gobolka california iyo kuwo kale
aqalka cad ee maraykanka ayaa jimcihii shalay si aan kala caddayn uga hadlay la taliyihii hore aqalka cad ee ammaanka qaranka master flin mar uu sheegay inuu wada shaqayn la samayn doono dembibaarayaasha koongareeska maraykanka arrinta uu master flin sheegay inuu koongareeska kala shaqaynayo ayaa ah arrintan ku saabsan xiriirkii laga yaabo inuu dhex maray la taliyaasha ololihii doorashada ee madaxweyne trump iyo dowladda ruushka master flin ayaa sheegay inuu wada shaqaynta samayn doono haddii xasaanad la siiyo afhayeenka aqalka cad sin spicer ayaa warfidyaenada u sheegay inaanu isagu tala dhinaca sharciga ah siinaynin master flin ama qof kale sidii uu u hadli lahaa marka uu la kulmo guddiga baarista ee koongareeska maraykanka hadalka spicer ayaa kasoo horjeeday fariin dhinaca twitter-ka ah uu soo diray madaxweyne trump kaasoo uu ku sheegay in master flin uu raadsado xasaanad marka uu hortegayo ama uu ka markhaati furayo koongareeska hortiisa baarista socota ayaa master trump uu ku sheegay inay tahay ololo siyaasadaysan oo la isku hagardaamaynayo
qaar ka mid ah warbaahinta maraykanka ayaa sheegay in kooxaha argagixisada ay tijaabo ku hayaan aalado qarxa oo lagu dhex qarin karo kombiyuutarada laabtoobyada taasoo aanay arki karin qalabka waxbaara ee garoomada diyaaradaha caalamiga ah c n n iyo c b s ayaa ku waramay in saraakiil ka tirsan sirdoonka maraykanka ay u sheegeen in kooxaha alqaacida iyo daacish ay isku dayayaan wadiiqooyin ay ku horumarinayaan walxa qarxa oo ay rabaan in ay ku rakibaan qalabka elektroniga warka ayaa intaasi ku diraya in maleeshiyaadkan ay qalabka wax lagu baaro ee arboorada ay ku tijaabiyeen qaraxyada ay horumarinayaan hadda si ay isugu dayaan in ay ula soo koraan diyaaradaha bishii aanu kasoo gudubnay ayay ahayd markii ay dowladda maraykanka ka mamnuucday toban shirkadood oo ah kuwa diyaaradaha oo laga leeyahay bariga dhexe in rakaabka soo aadaya maraykanka ay diyaaradaha ay la soo koraan aaladaha elektroniga ah ee ka weyn mobeelka gacanqaadka
weli waxaad naga dhegaysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana haddaan gudagalna qeybaha idaacaddeenna ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sidii warka aad ku maqlayseen wacad ku maray in xukuumaddiisa ay la dagaalami doonto musuq maasuq ayna la jihaadi doonto ciddii ku lug yeelata hadalkan ayuu ra-iisul wasaaraha ka sheegay xaflad ay xilka ku kala wareegayeen wasiirkii hore ee maaliyadda mudane maxamed aadan ibraahim farkeeti iyo wasiirka cusub cabdiraxmaan ducaale bayle xafladdaasi oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray halkaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta sheegay in isaga iyo madaxweyne farmaajo ay ku heshiiyeen in tallaabada ugu horreysa ee u baahan in wax laga qabto ay tahay sidii looga hortegi lahaa musuq maasuqa daashaday hay-adaha dowladda qaarkood sidaad la socotaan aniga iyo madaxweynuhuba waxaan ballan qaadnay in la dagaalanka musuq maasuqu uu yahay tallaabada ugu horreysa oon qaadi doono in musuq maasuqu uu yahay cudurka uga xun oo ku dhici kara nidaam dowladeed meeluu musuq maasuq ka jiro horumar ma gaari karto meeluu musuq maasuq ka jiro nabadgelya ma imaan karto meeluu musuq maasuq ka jiro isku kalsooniya ma imaan karto meeluu musuq maasuq ka jirana ilaahay ka cabsigu uu ku yarya wasaaradda maaliyadda oo astaan u ah dalka soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyagu inay noqdaan dadkii tusaalaha noo noqon lahaa marka la yidhaahdo la dagaalanka musuq maasuqa in laga hadlo musuq maasuqa ceeb ma aha in laga hadlo wax laga qaban waayaa ceeb ah in aan bixin weyno mushaarka ciidamada iyadoo kharash lasoo ururiyo inaan bixin weyno mushaarka dadka xanuunsan ama dadka howlgabka shaqada ka ah inaan bixin weyno shaqaalaha wasaaraddan mushaarkeeda ama xildhibaanada mushaarkooda sababtoo ah waxaana soo gala ayaan si wanaagsan u maarayn weynay adduunyadana way xun tahay ilaahayna wuu nagula xisaabtamaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku soo dhoweynayay howshiisa wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda ayaa sheegay inuu si weyn ula xisaabtami doono maadaama hay-adda loo dhiibay ay tahay mid ahmiyad gaara ugu fadhisa shacabka soomaaliyeed isagoo intaana ku daray in haddii la ilaaliyo ammaanada shacabka ay taasi albaabada caalamka u furi doonto xukuumadda cusub sidoo kalena ay ganacsatadu ku dhiiran doonaan bixinta canshuuraha wasiir bayle waxaan u sheegayaa kusoo dhowow shaqadan laakiin waxaan kuu sheegayaa shilin walba oo soo gala in lagula xisaabtami doono waa og tihiin sida ra-iisul wasaaruhu ula wareegay shaqada in shilin walba oo halkan laga saaro maalmahan annagu aan mas-uul ka nahay mas-uuliyaddaas waxaan u samaynay waa ammaano shacabka soomaaliyeed ay noo dhiibeen waxaan aaminsanahay haddii aan ammaanadaas adkayno in wax kaloo badan nala ku aamini doono haddii aan ammaanadaas adkayno inay adduunyadu noo furi doonto albaabadeeda haddii aan ammaanadaas adkayno in dadka soomaaliyeed oo ganacsatada ah ama shaqaysta ay iyagoo niyad wanaagsan bixin doonaan canshuurta si canshuurta marka dadku ay u bixinayaan aan u kasbanno kow waa inaan ammaanadaas ilaalinaa labo waa inaan ku bixinnaa meelba meeshii ka muhiimsan tahay dalkani wuxuu soo gaaray wakhtigii uu tallaabo hore usii qaadi lahaa kulligeen marka dadkeenna halkan fadhiya waxaan haysanaa fursad aan uga mid noqonno taariikhdaas waa in runtaan isu sheegi karno haddii wasiir bayle uu shaqadiisa u gudan waayo sidii loogu talagalay waa inay jirtaa meel looga dacwoon karo waa in la ogaadaa wasiirka iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waa shaqaale u shaqeeya shacabka soomaaliyeed ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inay ka go-an tahay sidii wadanka loogu maamuli lahaa nidaam cadaalad ku salaysan islamarkaana ay ku jihaadi doonaan cid kasta oo musuq maasuq ku lug yeelata madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wadanku waxay diyaar u yihiin in wadankan lagu maamulo si cadaalad ah musuq maasuqana lagu jihaado waxaan idinka codsanayaa oon idinkugu nimid markaa inaad nagala qayb qaadataan jihaadka wadankeennu wuxuu soo gaaray wakhtiga cid walba ay si wanaagsan u noolaan lahayd si aan si wanaagsan ugu noolaanno dadku waa inay siman yihiin si sinaantaas ay u dhici karto waa inaan iska joojinaa wixii musuq maasuqa oo dalka dhibaateynayo haddii aan musuq maasuqa joojinno waxaan hubaa in qof walba oo dowladda u shaqaysa bil walba ay mushaarkeeda iyo daryeelkeeda heli karto haddii aan sidaas yeeli karna marka miyaanan ahayn inaan u istaagno jihaadkaas madaxda cusub oo halkan timid waxaad haysataan fursad annaguna waa idin kaalmaynaynaa hadalkan ayuu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ka sheegay munaasabad maanta ay xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee maaliyadda maxamed aadan fargeeti iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi cabdiraxmaan ducaale bayle xasan kaafi qoyste v o a muqdisho hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah dadaal ay dowladda soomaaliya ugu jirto sidii loo hirgelin lahaa tallaabooyin looga hortegayo musuq maasuq ay ku kacaan mas-uuliyiinta dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa khamiistii ka dalbaday xubnaha golihiisa wasiirada inay soo gudbiyaan hantidooda gaarka ah si loola xisaabtamo oo aysan u lunsan hantida dadweynaha wariyaheena saare cabdi axmed ayaa arrintaasi warbixintan ku eegeysa ra-iisul wasaaruhu waxa uu kaga dhawaaqay dalabkiisaan la xisaabtanka shirkii golaha wasiirada waxa uuna faray qof kasta oo golaha wasiirada ka mida in la ogaado hantida uu si gaara u leeyahay si looga hortago in mas-uuliyiintu ay sameeyaan musuq maasuq iyo wax isdabamarin wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya mudane injineer cabdiraxmaan cumar yariisow waxa uu ka mid yahay wasiirada loo soo gudbiyey in hantidooda ay soo gudbiyaan si loo ogaado waxa ay haystaan wuxuu iiga warramay waxa haatan ay ka dhigan tahay iyo ahmiyadda ay leedahay in hantidooda la ogaado waa dhammaan cid allaal ciddii mas-uuliyad ka qabanaysa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba waa la socotaayo muxuu ahaa waxay mudnaan gaara siiyeen la dagaalanka musuq maasuqa habka keliya lagula dagaalami karana ay tahay dhaqankii musuq maasuqa la suuliyo meel kasta oo ay daldaloolo ka imaan karaan la daboolo islamarkaana wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhuba ay noqdaan dad tusaale u noqda shacabka marka waa arrin hadda cid allaale ciddii xil qaran qabanaysa oo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlaasha ugu horeeya heer cid walba oo mas-uuliyad qaadaysa oo maamulaysa hantida qaranka ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay in qof kasta oo hantidiisa usoo gudbiya u ilaalin doono xeerka iyo keedinta hantida oo aysan jiri doonin in shacabka amaba dadweynaha loo soo bandhigo qof kastaba hantidiisa oo sir ay ahaan doonto ra-isul wasaare wuxuu kaloo codsaday isaga naftarkiisa inuusan arkin caddeynta bakshad lagu rido la xiro isaga loo dhiiba taas ujeedadeedu tahay qofku markuu xilkii ka dego ama qofkii mas-uul aha dembi loo qabsado in markaas la tirin doono hantidii waagaas uu sheegtay iyo hantida markaas uu leeyahay si loo caddeeyo in qofkaas uusan maaragtay hantidii qaranka uusan ku xadgudbin haddaba su-aalaha u baahan ka jawaabista ee dad badan maankooda kusoo dhici karta ayaa ah yaa tirinaya hantida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qudhiisaba ma cid ka baxsan dowladda soomaaliya oo sameynaysa la xisaabtankan ayaa jira sideese lagu ogaan karaa in qofka soo gudbiya hantidiisa oo uu leeyahay ay tahay mid ka dhab ah oo uu soo gudbiyey wax aanan ka badnayn hantidiisa oo berri uusan sheegan karin arrinta waxay ka bilaabanaysaa horta kow qofku inuu isagii muxuu aha wixii saxda soo qoro haddii ay dhacdo qof si qaldan wax usoo qoray oo marka qofkaas loo baahdo in la baaro ama dembi ha lagu helo ama xilkan ka dego wixii ay noqoto wax been inuu sheegeen haddii qofkii bay noqonaysaa in dembi kale ay kusoo baxdo marka waa mid mas-uuliyad gaara qof walba isaga la rabo inuu iska saaro waxa uu maanta sheegayna cadeemahooda berina looga baahay marka laga hadlayo dunida horu martay ayaa dadka dhaqaalahooda iyo hantida ay leeyihiin ee gaarka ah waxaa lagu ogaadaa canshuur celinta sanad walbaba uu qofku sameeyo dhaqaalaha ugu jira bangiyada guryaha iyo baabuurta ay leeyihiin ee ku qoran iyo sidoo kale lacagaha soo galo ee ay shaqaysteen haddaba soomaaliya sidee ayay ugu suuroobaysaa in ay u hirgasho inay ka baaqsato musuq maasuq lana dirirto iyadoo cadeymo aan ku filnayn laga yaabo inay u soo gudbinayaan shakhsiyaadka oo dib loo tixraacayo rofesor xuseen warsame waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha waxa uuna bare ka yahay jaamacadda kalgari ee dalka kanada sahray horta dad badan baan dan ka gelin waa se ma garanaysaa inta badan iyaga laftigooga ayaa sheega oo masalan waa digi maqlaye madaxweynaha magara maraykanku iska diidaya xataa cashuurtiisii inuu sheego marka khasab maaha marar badan laakiin waa wadamada dee waxyaalo badan lagu kontaroola leh ee isog kuwan haddaba oo sida bakistan oo kale indiya oo kale waxay khasab ka dhigaan in ay wasiiradu sheegaan waxay leeyihiin muhiimadu waxa weeye maaha in la wada ogaanayo wixii muhiimadu waxay ku jirtaa sahraaye in laga rabo inay wixii keenaan hadday marka hadhow keeni waayaane qarqariyaan journalist baa jira dad kaloo si kale u ogaanayaa jira iminka markaa waa la ogyahay inay xaq tahay in la sheegaa qofku xataa wuxuu maa leeyahay in la sheegaa hadduu been ka sheegana isagii hadhow su-aalo ku soo noqonayaan inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay waddamada la sheego inay la degeen musuq maasuqa sannado badan oo aysa deganeyn awgeed dhan kastaba hay-adaha dowladdana ay saamaysay haddana iskudaygan dad badani waxay u arkaan inuu yahay mid u muuqan karo ugu yaraan in ay dowladdani isku dayeyso inay musuq maasuq ka hortugto waxaana waddanka oo burburay uu sabab u noqday inay adkaato in la ogaado qof kastaba hantidiisa gaarka ah si loo kala saaro in lagu helo xilka qofka intii uu hayay inuu sameeyey musuq maasuq waxaana horey u jirta in hay-adaha caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa qaarkood ay carabaabeen shakhsiyaad dowladda ah iyo hay-ado gaar loo leeyahay oo horey loo sheegay inay u lunsadeen dhaqaalo musuq maasuq awgeed aad baad u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo warbixintaasina la socodsiinaysay weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o eda oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington sidii aad warkeenna ku maqlayseen wariye ka shaqaynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee xarunteedu tahay magaalada muqdisho ayaa lagu qafaashay duleedka magaalada muqdisho wariye xanad cali guuleed oo barnaamij soo saare ka ahaa telefishinka goobjoog ayaa waxaa qafaashay ilaa iyo lix raga oo hubaysan oo wejiyada soo xirtay duleedka magaalada muqdisho saakay aroortii hore maxamed ibraahim macalimi oo xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka ee nosoj ayaa afduubka wariyaha uga warramay nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha igu weheliya
aada iyo aad baad u mahadsan tahay maanta galibkii hore ama saaka aroortii ayaa waxaa isagoo gurigiisa ka soo baxaya oo shaqadiisa aadaya la afduubay wariye xanad cali guuleed oo ka tirsanaa warbaahinta goobjoog islamarkaana ka ahaa soo saaray dhinaca telefishinka goobjoog waxaana naloo xaqiijiyey in koox dableya ay afduubeen ninkaasi oo ay kahaysteen xilligaasi waxaana uu deganaa meel yaro duleedka ka ah magaalada muqdisho oo inta udhexaysa kilomitr saddex iyo toban iyo x control afgoy macalimu waa mahadsan tahay maxay tahay sababta loo afduubay saxafigan ma waxaa jiray warbixinno uu sameeyey oo koox ama cid gaar ah ay dhibsatay
ilaa hadda lama garanayo sababta loo afduubay iyo cid afduubtay toona cid sheegatayna ma jirto waryahanna waxa uu ka shaqaynaya telefishinkaasi laakiin maalmihii u dambeeyey waxa uu ka mid ahaa wariyaal isxilqaamay oo samaystay waxa la yihahdo media for eight waxa la yihahdo ama oo gargaarka iyo arrimahaasi ka shaqaynaya maadaama abaaro dadku intiisa badan hadda dadku abaaruhu ay ka wada shaqaynayaan marka koox wariyaal is abaabulaya sawirro kasoo qaadaya dadka dhibaataysan islamarkaana meelaha qaarkood xataa waxaa jiray dad wariyaala ama dad kaloo banaanka wax uga soo dhiibay ama dad gudaha wax uga dhiibay oo ay ka qaybinayeen meelaha duleedka magaalada muqdisho marka arrimahaas unbo oo samafalka ah ayuu ka shaqaynayay laakiin hadda sababta loo xirtay iyo waxa loo afduubay ilaa hadda lama garanayo marka xaaskiisan saaka markii warkaasi una soo gaaray aan la hadlay waxay ii sheegtay in telefoonka mar uu kula soo hadlay markii uu sheegay in koox dableya ay afduubtay isla markiina teleefonka dami lagu yiri marka wixii ka dambeeyeyna teleefonkiisa aanu shaqaynaynin ilaa hadda meel jaan iyo cirib uu dhigay iyo meel lala aadayna aanay garanaynin halka laga afduubay ma gudaha muqdisho mise banaanka magaalada ilaa iyo haddana ma la ogyahay halka lala aaday
meeshu waa meel maaragtay weydow la yidhaahdo oo dhinacan ex control iyo average kilomitr saddex iyo toban udhexeysa oo yeero duleedka magaalada muqdisho laakiin waa iska muqdisho waana maaragtay meel dadku aada ugu badan yihiin ilaa haddana meel lala aaday siday haaskiisa iyo dadkii ehelada ahaa iyo shaqaalihii saaxiibada la ahaa intuba ay noo sheegeen cid garanaysa ma jirto nimankaasi ayaa afduubay marka ma garan karno sababta ilaa hadda cid sheegatayna ma jirto waana wax lala yaaban yahay sababtoo ah arrimahan xarigga wariyaasha iyo handadaadaha iyo waxaasi way dhici jireen laakiin in sidan oo kale maaragtay afduub wariyo soomaaliyeed ay gudaha magaalada muqdisho iyo daafaheeda ay ka dhacaan dhawaanahan maaragtay naguma badnayn marka waa wax runtii aan aada uga naxnay ilaa haddana ma naqaano xaaladiisa sida ay tahay waxaanan ka walwalsanahay xaaladda ammaanka ee wariyahaasi ilaa iyo hadda hay-adaha amniga ee dowladda maxaa tallaabo ah oo ay u qaadeen arinta saxafigan kolley laamaha amnigu waa ku wargelina inay arrinta wariyaha iyo xarigaasi iyo xaaladiisa laakiin haddii qofku markii la garanayo meesha uu markaa lagu haysta ayaa la dhihi karaa ciidanka amniga halkaasa lagu haysta ama waxaas haysta ee halaga qabto laakiin ilaa hadda cid haystana lama yaqaan meel lagu haystana ma naqaan marka taasaa keenaysa in maaragtay ay weli ay adag tahay in wax laga qabto waxaa sidoo kale aan ku wargelinay qaar kamida wasaaradda shaqaalaha wasaaradda ama saraakiisha wasaaradda warfaafinta oo iyagana maaragta arrintaasi sheegay inay gacan ka geysanayaan laakiin weli waxa laleeyahay meel lala aaday marka inay muqdisho gudaheeda lala soo galay iyo in banaanka lala aaday meel maaragtay hadda lagu sheego waryahaasi ma laha wararka qaar ayaa waxay noo sheegeen in berihii u dambeeyey ay jireen maaragtay inuu hanjabaado dad aan telefoonka ugu soo hanjabayeen laakiin cid ay yihiin iyo maaragtay dadku lama garan karin maadaama iyo inay yihiin kuwa ku ciyaaraya lakiin isagu markaas wuxuu isaga qaatay dad maaragtay ku ciyaaraya maadaama uu og yahay inuu yahay qof aan dembi gelin cidna maaragtay aan waxba ka galabsan laakiin dadkii saaxiibada la ahaa beryahan sidaas ayay sheegeen
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka ee nosoj qadka taleefonka magaalada muqdisho ayuu waryahayaga nuur xasan nuur ugu warramayay halka aad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu london noogu soo diyaariyey waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadli doonnaa abaaraha ka jira dalka soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah cabdirashiid maxamed siciid dahabshiil oo ah maamulaha guud ee sharikadda dahabshiil oo aan wax ka weydiin doono kaalinta ay ka geysteen abaaraha ka jira geeska afrika ku soo dhowow barnaamijka cabdirashiid waad ku mahadsantay ridwaane soo dhoweyntaada dhowaan waxaad la kulantay qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku nool dalkan britain iyo madax ka tirsan dowladda britain waxyaabaha aad ka wada hadasheen ma noo faahfaahin kartaa horta runtiisaa waa la socotay iminka waxyaalaha ugu waaweyn oo abaaraha dhulkii soomaalida saameynta weyn ku yeelatay inkastoo meelaha qaar roob laga sheegay haddana runtii khatarta jirta weli meelo gobollo badan oo dhulka soomaalida ku yaala aada bay xun tahay dadka dabadda jooga ama soomaalida qurbaha jooga wadankooda mar walba inay caawiyaan diyaar bay u yihiin hay-ado badan ashkaasi badan oo wakti badan geliyey si ay lacag ugu ururin lahaayeen oo ummadii ugu diri lahaayeen baa jira marka anagu haddaan wada habshilahay mar walba wixii ummadda u dana ayaan soo dhaweynaa dadka dhalinyarada ah ee wadankii caawinaya qaar kamid waan la kulmay xubno kala duwan oo maaragtay jaaliyada wadanka degan waan la kulmay dad ajnabiya laftoodana waan la kulmay marka ma waxaad ula jeedaa waxyaabaha aada dhammaan dadka kala hadasheen waa inaad ugu baaqdaan inay qayb ka qaataan abaaraha xilligan ka jira geeska africa abaaruhu waxay ahay qodobada ugu waaweyn aanu ka hadlaynay maxaa yeelay abaaruhu dee waynu ognahay oo waxay iminka maraysa meel aada u xun gobolada qaar marka in mar walba dadka la xusuusiyo la yidhaahdo maxaad qaban kartaan ama sidee uga qayb qaadan kartaan waa muhiim dadka qurbaha jooga waa dad wadankoodii jecel waa dad dadkoodii jecel laakiin haddana marka qaarkood dad baa jira aan warkii oo dhan wada haynin oo dee noloshoodii caadiga ahayd ku mashquula ama hadduu dee shaqo ku mashquul yahay ku mashquula ama haddii ay family yihiin familiyadooda ku mashquula marka in mar walba la xusuusiyo oo la yidhahdo wixii aad qaban kartaan inaad ayaanu kula talinaynaa waxaanu arkay inay muhiim tahay muddo badan ayaad ka shaqaynaysaan guud ahaan africa gaar ahaana dhulka soomaalidu ay degto ilaa hadda wax gacan ah oo aad ka geysateen abaaraha ma jiraan haddiise ay jiraan ma noo faahfaahin kartaa runtii abaarahan mudooyinka dheer bay socdeen ilaa lix bilood iyo dheeraad bay meelaha qaar ka socdeen siyaabo kala duwan baan uga qayb qaadanay qaar aan lacag ka bixinay way jiraan qaar aan raashin ka qayb qaadayna waa jiraan dhowaan gobolada aada abaaruhu uga sii looga soo sheegeen dad ku dhinteen laftooda lacag baan ugu deeqnay waxaan odhan karaa lacag ilaa milyan iyo badh gaadhaysaba imika maraysa hal milyan iyo badh dollar ama hal milyan iyo shan boqol oo kun lacag imika gaadhaysa ayay maraysa lacagahan arrimaha samafalka iyo abaaraha iyo waxyaalaha aan ku bixinay mar walba anagu diyaar baanu nahay wax allaala waxaanu geysanayno sidaas awgeed baanu dadka soomaalida qurbaha joogta ama hay-adaha caalamiga ama dowladaha caalamiga aanu mar walba iyaga laftooda aanu leenahay maxaanu idinla qabanaa si aad dadkaa gaajoonaya ama dhibaatoonaya aad u caawisaan hay-ado badan runtii dahabshil way isticmaalaan oo maaragtay abaaraha ka shaqeeya marka dadka qurbuhuna waa muhiim inay mar walba t v-ga ama inaga daawanaya ama idaacadda inaga dhegeysanaya inuu qof walba wadadii uu dadkiisa ku caawin karayo ku caawiyo waa muhiim waa gartay gargaarka marka aada fidisaan yaad u gudbisaan hay-adaha idinla shaqeeya ama haddii idinka laftarkiina aada goobjoog u tihiin goobaha gargaarka aada gaadhsiinaysaan sideed marka ku hubisaan in gargaarka aada u fidisaan dadka soomaalida sidii loogu talagalay uu u gaadho waa sax walaal saaad u sheegtay goobaha qaar annagaaba joogna haddaan nahay dahabshiil dee waad ogtahay oo dhowr boqol oo laamood baa dahabshiil ku leeyahay waddanka gudihiisa ama haddii laga hadlayo somtel ama haddii laga hadlayo e dahab oo dhammaan dahabshiil group ka tirsan oo intuuba dhulka soomaalida goobo kala duwan ka kala degan dhammaantood runtii qeybbay ka yihiin arrimaha samafalka aanu qabanno waxaanu kaloo la shaqeynaa guddiyada ay ama dowladuhu sameeyeen ama shacabka caadiga ahayba ay sameeyeen ee gobolada kala duwan abaaraha culayska saaraya marka runtii mid walba culays baanu saaraa in ciddaa hawshaa qabanaysa ay yihiin dadkii ummadda wuxuu qabanayay ee daacadda u ahaa ee dadkaa gaajoonaya ama dhibaataysana biyo la-aantu hayso gaadhsiinaya qasab dahabshiilka marka gobolladaa joogaana isaga ayaa la shaqeeya oo la hubiya in waddadii saxa ahayd ay ama dadkii baahnaa la gaadhsiiyey dalalka qurbaha dad fara badan oo soomaali ah ayaa gacan ka geysanaya in abaaraha ka jira soomaaliya ay u gurmadaan marka ay idiin yimaadaan qiimo dhimis miyaad u samaysaan mise sidii hore unbaad ula macaamishaan xilligan marka ay lacag u dirayaan soomaaliya me runtii waxaanu sameynaa mar walba ay dhibaatay dhacdo ama dee markii ugu horreysay abaarahu ay dhaceenna maaha dhulkeena abaaro badan iyo marar qaar daadad iyo wax badanba ay kasoo ay soo maraan waxaanu isku daynaa guddiyada ay dadku ay samaysteen ummaddii oo dhan u adeegaya inaanu kuwaas lacagtii loo dirayo amaanu khidmaddaba ka dhigno amaanu freeba uga dhignaba iminka guddiyo badan baa jira oo gobolada kala duwan ee ka jira laga sameeyey dhammaantood dahabshiil way isticmaalaan siyaabo kala duwan ama somtel ha u isticmaaleen ama ii dahab ha isticmaaleen marka qaar badan ama khidmad baanu ka dhignay ama khidmaddii free baanu uga dhignayba inta badan marka abaaruhu ay dhacaan waa la gurmadaa wixii la qaban karo in dadku ay qabtaan ayay aada isugu taxallujiyaan qorshaha maydii ku jirtaa inaad gacan ka geysataan sidii lagu heli lahaa tusaale ahaan goobo lagu kaydiyo biyaha ama ceelal mararka qaarkood la dhihi karo waxaa looga hortegi karaa biyo la-aanta baahsan ee kusoo noqo noqonaysa dadka soomaaliyeed runtii waa su-aal wal meesha ku jirta waxaan u arkaa waa mid fakar badan oo u baahan oo u baahan in dadka ama ganacsatoo dhan iska kaashato ama dowladuhuba iska kaashadaan ama hay-adaha caalamigaba lala kaashado maxaa lagaga hortegi karaya ama looga diyaar garoobi karaya abaarahan soo noqnoqonaya waa mid tala badan u baahan iminka anaga culayska horta imika waqtigan jooga waxaanu saaraynaa dhibaatada imika jirta waayo iminka dad baa dee iyo xoolo badan baa dhintay dad meelaha qaar hadda dhimashaaba laga soo sheegayaa inaanu dadkaa caawino iminka deg dega u baahan waa waa mid aan u aragna inay sax tahay laakiin waad ku saxsan tahay in laga laga fikero sideebaa ama biyo xidheen loo samayn karayaa ama loo samayn karayaa wixii berigii hore loolan jiray seero dhul la xidho oo si ay geedu uga soo baxaan ama daaq uga soo baxo loo xidho sidee loo samayn karayaa waxyaalahaas waxaa loo baahanya in dowladaha ganacsatada dadka hogaamiyaasha maaragtay kala duwan in ay ka wada shaqeeyaan la yidhaahdo hawadii adduunka way isbedeshay cimiladii way isbedeshay yno maxaynu kaga diyaar garoona adaynu nahay soomaali mar baan garanayaa aan gaariso tegey socdaal ugu tegey gaariso ilaa iyo nairobi intaan sii socday meelo badan waxaan ku arkay biyo la xidhay iyo iyo iyo iyo maaragtay sida looga diyaar garoobay maaragtay abaaraha soo noqnoqonaya malihii mar walba xal bay taas u tahay laakiin waxyaalo laga baran karo xitaa maaragtay waddan gabada aanu jaarka nahay sida kenya oo kale ay uga diyaar garoobeen maaragtay biyahoo kale ay maaragtay ku xaliyeen waxaan u arkay inay muhiim tahay laakiin iminka taas lagama gaadhsiin karayo waxaan qabaa iminka waxaa laga gaadhsiin karayaa in intan abaartu ay jirto horta dadka cunto iyo biyo la gaadhsiiyo markaynu taa haddii insha allah aynu ka baxno ay markaa laga wada laska wada kaashado cid walba inagoo ciddii ummadda wax u qabanaysa sidii loogu diyaargaroobi lahaa biyo xidheen sidii loogu diyaargaroobi lahaa daaq ama xi- la xidho oo ummadda loo xidho hadhowna loo furo iyagii you know sidii waa heri jiri jirtay berigeen yaryareynaba inaga sii horreysayba meelaha marka ugu daran ee hadda aad is leedihiin waxbaad gaadhsiiseen meelahee ka mid a tusaale ahaan runtii walaa waad la socotaa meelaha imka ugu daran waa ilaa iyo laga bilaabo luuq ilaa iyo maaragtay gobolada bay iyo bakool iyo baa ugu daran marka m- iyagu laftooda si kala duwan yihiin ilaa garbahaarey waad ogtahay dhibaatooyinka laga soo sheegayo marka dhibaatooyinka gobolada koonfurta waa haddaan kuwa imkaan ugu culayska saarayna anaga kuwaas ama deeqdaanu bixinayno ee horena aan u siinay imkaan aan doon inaan ka qayb qaadano waa goboladaas ee koonfurta ee xaaladda aada u xun tahay waa gartay marka marka aad gurmad bixinaysaan waxaad qiimaysaan marba goobaha iyo xaaladaha ka jira waxaanu qiimeynaa marka ay wal- ee, waki- xafiisyada dahabshil ku leeyahay goboladaasi ay warbixin naga soo siiyaan ay yidhaahdaan dhibaatooyinkii halkaas iminka marayaan een, markaasaanu ka fakeraa sidaanu ka qayb qaadan lahayn qasabda siyaabo kaloo wararka aan ku helaana way jiraan markaasaanu go-aansanaa halkeeba ugu daran ee dahabshiil ay tahay inuu culayska u saaro waxaad la socotaa dalka britain afti baa ka dhacday eh, waxaa dalku uu ka baxay midoogii yurub saameyn intee la eg ayaa dhaqaalaha afrika arrintan uu kala kulmi karaa ayay kula tahay horta walaal eh, runtii bixitaankan eh, dowladda ingiriisku ay ku dhawaaqday eh, ah inay laba sano eh, gudaheeda ay kaga baxayso ama laba sano kadib u k aanay ka mid noqonaynin wadamada yurub european unionka laisku odhan jiray runtii waa mid saameyn badan ku leh dad badan oo soomaaliyeed xitaa dadka doonaya dadkoodii caawiyaan waad ogtaha lacagta ingiriisku haas hoos bay u dhacday eh, oo iyadoo weliba abaarihii inay sii kulul yihiin qofkiis lahaa lacag waxaawil wadankii waxaawil qiimihii uu lacagta u ku sarfanayay hoos bay u dhacday Eh, hay-adaha laftooda lacagta caawinayay soomaalida oo kale u dirayay eh, lacagta ka dirayay UK oo kale iyada lafteedu qiimo dhacaasu saameyn bu ku yeeshay marka eh, marka l- muddada koo koowaad eh, ama muddada dhow waxaa la odhan karayaa waxyaalo badan oo aan la hubin baa labada sane soo socda imanaya sidee bay soomaalidii halkan deganayd ay ay u saameynaysaa bixitaanka u k ma sii joogayaan halkan kuwa yurub ka yimi mise waxaa la odhanayaa ka baxa Een, ma- maxaa kuwii xaggaa ka imanayay saameyn yeelanaysa aniga iyo adigoo british passport haystaa sidee baynu yurub u tegaynaa wax badani cid badani ma ogaa waxyaalo badan Een, mustaqbalka waa suurtagal in ganacsiga xagga tradeka ee africa ay la yeelanayso een, u k inuu sidii hore kasii xoogaysto waa laga yaaba ay fursad ay u yeelato waynu ognahay iminka u k ganacsi toosa wadamada lama galaan maxaa yeelay yurub bay ayay ku dhex jirtay yurub baa matali jirtay laakiin marka imika u k madax banaanaato in a way eh, u madax banaanaato inay heshiisyo toosa gasho waa laga yaaba in fursad ay u keento afrika iyo dhulka soomaalidaba ay u keento oo kambaniyo badan oo eh, U- eh, u k ama britain ka socda ay yidhahdaan ganacsi baanu idinla yeelanaynaa ama ay toosba doonayaan inay waxooda u geeyaan waa suurtagal Eh, laakiin qasab waxaasoo dhan waxay dhacayaan laba sano kadib labadan sane soo socda u k wax heshiisa xitaa ma geli karto way wadamada way u tegi kartaa shirkadaha way la kulmi kartaa laakiin ilaa ay ka baxdo si official ah yurub uga baxdo ganacsi toosa lama geli karto marka isbedelkan fursadana wuu keenayaa qasab waxyaalo badan aan la garanayna way jiraan ama la hubin waxay noqon doonaan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cabdirashiid maxamed siciid dahabshiil ahna maamulaha guud ee sharikadda dahabshiil inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
waa hagaag halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in caawa fiidkii uu dab ka kacay suuqa bacdaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho dabka ayaa ka kacay dukaan ku yaala qeybta caanaha lagu iibiyo ee suuqa wuxuuna saameeyey dhowr dukaan oo kale waryaheena axmed xasan colaad oo muqdisho nooga soo warrama ayaa ku soo warramaya in dabka la damiyey gaadiidka gurmadka dabdamiska ee gobolka banaadirna ay ka qayb qaateen haatanna xaaladdu ay degan tahay khasaarena aanu jirin dabkaasi uu geystay weli halkaad nagala socotaana waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo sahra ciidan nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtii labaad ee qisadii jacaylkii cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodheri uu u qaaday hodan cabdille walanwal sidoo kalena waxaan barnaamijka caweyska idiinku hayaa maanse ka turjumaysa dooda dhex marta dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha ah ee guursada lamaanayaasha aadka uga da'weyn oo midba midka kale uu macaash ugu faanayo qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawo iyo caweyska qaybta labaad ee sheekada jacaylkii caan baxay ee cilmi boodheri waxaynu si gaara toddobaadkan ugu eegaynaa gabayadii xadantada badnaa ee uu cilmi ku cabbiray jacaylkiisa iyo weliba sidii uu uga falceliyey markii uu maqlay in hodan la guursaday xilli ku beegan dabayaaqada sannadkii kii xilligaasi oo uu maxamed shabeelle u soo geed fadhiistay hodan cabdulle oo dadka badankiisu ogaayeen inuu cilmi gabayo jacayla hawada u mariyo sidii uu rashiid maxamed shabeelle toddobaadkii hore inoo sheegay ma jirin wax sheeko ah amaba haasaawo ah oo dhex maray cilmi iyo hodan sidoo kalena umuu geed fadhiisan oo kama doonan qoyskeeda balse caashaqa cilmi ku habsaday wuxuu xilligaasi noqday mucjiso geyiga soomaalida oo dhan ku cusub dadka qaar qisadan aadka ugu dhuundaloolaa waxay ii sheegeen inay cilmi la noqotay in ilaa uu gabadha la hadlo oo uu sheegto jacaylkiisa islamarkaana ay oggolaato aanu guurkeeda qoyska u bandhigin si kasta oo xaalku ahaaba marnaba cilmi boodhari ma dayn gabayada uu u tirinayo hodan oo wuxuu suugaantiisa ku cabbirayey siduu caashaqu u biyodhigay kashiisa oo waa kii lahaa sidii geel horweyn oo wax badan hawdka miranayay oo haro la soo joojiyo kuraygu heegaayo oo hoobay loo qaaday iyo hadal walwaaleedka kolkaad hodan tidhaahdaanba waan soo hinqanayaaye hadday howlyaraan idinla tahay aniga way hooge ayadoon xabaal lagu hamsiin waanan ka hadhayne hammadda beena mar baan is-idhaa waad la hurudaaye jin uunbay hadow dilay midday habar wadaageene hareertayda madhan baan is-idhi haadso gacanteeda kolkii aan hubsaday meel cidla ah in aan ku hawshooday ruqurqaansigaygii dambaan soo hambaabirayaaye u haylhaylay gogoshii sidii halablihii aare siday iiga halleeyeen maryihii hiifay oo tumaye u hagoogtay sidii geesi ay niman ka hiisheene u hiloobay sidii wiil la dhacay kadin ay haysteene u hiqleeyey sidii naag la yidhi huray dalaaqdaaye wax aanad haynin oo haabsataa habartii weeyaane hohay iyo hohay maxaa hadimo lay geystay cilmi boodhari marar badan wuxuu qaar ka mida dadweynaha reer berbere kala kulmi jiray faduulin iyadoo ay dhallinyarada ficiisaahi ku odhan jireen maxay yihiin gabayadan aad wadda uun haddii aanad gabadhiiba gacanta ku hayn waa kan mar kale rashiid maxamed shabeelle qoraaga buugaagta qisada jacaylka cilmi boodhari oo barnaamijka caweyska uga warramay wixii uu cilmi kaga jawaabay hadalladii dhallinyaradu ku tuurayeen qaar baa daandaansan isagu maqaayad fadhiya xalkaagu xaguu maraya basarkan waxaa basarkaada wadaa haye mootointu kusoo dhigday wuxuu tiri dambe wuxuu tiri murugo waayo niman yaho gabay waa murtiyo maare kala waaye raggun baa marool wax u tusee kaygu waa malayba buu yidhi sida sheekh mufti oo cilmiga meel ku tirinaya waa u muhanaya maasada mari aad leedihiina buu waan garta anigaan maqaayada aan geyn iyo meel makadarada ahayd maqaayadiyo unbaa laga gebi lagana iyo makadaradaha iyo meelaha la iskugu yimaad ha anigaan makaayadaha aan geyn iyo meel makadarada ahe buu yidhi haddaan madar ka sheeg haddaan madar ka sheegayo oon walo ku maansoodo martuba waa ka dhici lahayd hablaha muxuba awgeeda buu yidhi haddaanba halkaa bandhig u samayn lahaay oon meel fagaaro ah kaga dhufan lahaa hablahaaba maryaa tuuri lahaa waaba u dhammaanayd hablaha waaba waaba dhulkiisa dhici lahayaan buu ya salaam cilmi boodhari gabayada caashaqa ah ee uu hodan u tiriyey way tiro beeleen waxse alla ugama tarin waxase la yaab noqotay inaanu cilmi weli dayn gabayadii caashaqa ahaa oo marka lagu yidhaahdo gabadhii waa la guursaday ee ka hadh jacaylkeeda wuxuu ku tiraabayey gabayo uu ka mid yahay kan soo socda cashaqa haween waa horaa caadil soo rogayee sayidkii carshiga fuuliya caliba soo gaadhye carruurtay sideen meesha iyo ciise nebigiiye cidla lagama beermeen dadkoo cuudi waaxidahe waxa qaar bacayn looga dhiga hays cajabiyeene soomaalidaa caada xuna iguma caydeene oo ima canaanteen sidaan cuud ka iibsadaye kuwii ii calaacalay baan camal tusaalayne sida weelka caanaha haddii laabta loo culayo bal aan soo cidaadee maxaa cunaha dhaafaaya curuqda maxaa kala dhex geli codaha hoostooda macidaamkanaan jebinayaa cunayaa dhuuxooda intaan sacadayda mooye maxaa calcasho la ii diiday caqliga yaa ka bi intuu ilaah ku circadaadyeeyey cimrigayga oon jirin intii lagu cirroobaayey mugga inaan caddaadaan ka biqi canab daraaddeede cududuhuma naaxaan haddaan caafimaad jirine casharkay wadaadadu qoreen cudurkan goyn waaye cilmiyo daawoba doontay oo waaye cilinkiiye in aan ka calool go'o naftay caymiso ogiye jeeraan canabay ku helo caafimaad dhimaye inaan caad noqdaabaa ka roon caawa sidaan ahaye ileen caashaq lama maydhi karo kugu cirrooloobay cilmi boodheri jacaylkii wuu ku sii siyaaday gabayadiina muu dayn gabadhiina waa la guri geeyey oo way ka galbatay bulshaduna guhaaddii kamay dayn wuxuu gebidhacleeyaba wuxuu gabaygan ku sheegayaa cadhada uu u qabo ninkaa guursaday gabadha iyo sida uu u arko arooska hodan waa kan mar kale rashiid maxamed shabeelle oo inoo haya gabaygaasi wuxuu yidhi murugada calooshayda iyo buhanka laabtayda buu yidhi miyii waxaan la tegi waayey iyo madaxdii daa'uudka waa reer daa'uudkii ka hadlaya caadfurkiibu ka hadlaya madaxdii daa'uudka ereysigeedii waxaan ula madoobaaday nin mataanihiisii gacmaha meel dhigtaan ahaya waa nin dhimanaya baan ahay buu ku leeyahy waan garta mataanihiisii nin meel dhigtaan ahay yacni socod iguma jira dee waan kala dhantaalana nin mataanihiisii gacmaha meel dhigtaan ahaye mid kalaa loo meheriyey buu mid kalaaba mid kalaa la tegay genyadii maanku ku xidhnayd waa abahay buu sheegaya haye mid kalaa la tegay genyadii maanku ku xidhnaayo waan garta dadkii baa mas-uuliyo dadkii baa mas-uubo ninkii magaca lahaa eediye muruq kuma kaxaysana wy muruq kumuu kaxaysane rag buu magansanaya ayagu haye haddii aanan mahiigii ka biqin murabadkaa gaalka ama aan mashriqad la isu leyn buu li sahraay hahe maalin ma hayeene alla magane soo dowladuna meesha kama dhoofto wuxuu ka baqayay ilaaladii ingiriiska iyo ingiriiska hadii waa lasoo qabanaya waa la dilaya waa waa waa la deldelaya maogta ninkaas wuxuu yidhi gelin iguma qaateena dowladda iyo in la maxkamadeeyo oo anigana la idilaan ka baqaya ha mur kuma kaxaysana rag buu magansanaya haddii aanan mahiigii ka biqin murabidka gaalka ama aan mashriqad la isu leeya maalin ma hayeene alla magane soo dowladuna meesha kama dhoofto buuri afartaa intaan miin ka dayay marin ma qaadsiiyey buuri mid kalena waa maansadii muhata laabtay buuri mariid baa kardhaaf loo qoraa meelo la qabtaaye midhid baa la gooyay cuskan cidina maarayne de waa daxalka daxalka waa midhid hahe inantan nafteeda u makale way imoogtahaye mid kalaaba loo meheriyo meel u gogoshaaye buuri wuxuu yihi waa ii mooraadli ii buuri waxaan ugu moor aqoone mitaalkeeda waan heli lahaa madhi haddaan tage haye kawde waan gartay ninkan inantayga guursaday halku ka soo jeeda asalkiisi aan tago
mudanihii cismaan iyo bal aan maashar haysado ninkan xaggo ka yimid aan soo hubiyo buuri moogta cilmi boodheri wuxuu sidoo kale ku calaacalay haddii uu awood u leeyahay inuu ka bogsado jacaylka hodan inaanu casarkaba ku gaadheen sidoo kalena haddii ay u cuntamayaan hablaha kale inuu gayaankiisa ka xulan lahaa oo xataa haddii uu xilo doonayo kuwa xigtadiisa ahaaba ay buuxaan waxaana uu sidaasi ku caddeeyey gabaygan marka hore anigaa sahwiyey inaa adeeroowe oo duba xigtay leedihiiyo ubaxa geeduhiye abtiyaaladay bay ii ekayd inaan addeecaaye ammaantii ugaar cumar lahaa ereg maxaa geeyey qaar hooyaday u eeddatoo aadabaa jiraye allahayow afkaygiya sideen aadmiga u eeday ama darriya ood weyne way umas badnaayeene aagaama haddii loogu shubo ma engegnaateene abaaraa ku doogoobi lahaa erayadaydiiye allahayow afkaygiya sideen aadmiga u eeday iftiinka uma soo baxo ninkii iilka jiibsadaye wixii kaa adkaadaba waa aakhiroo kale eh waa la igu eemaaray cishqiga inaan ku ooyaaye allahayow afkaygiya sideen aadmiga u eeday mahdabtaba ma galo ruux hadduu aamingoys yahaye axdigaad ka booddaa jannada ooda kaa xidhaye adigiyaashaha dadu way isku alla seegteene ha u oofsan aakhiro waxaad urursataa yaale dhegaystayaal qaybtii labaad ee sheekadii cilmi boodheri toddobaadkan halkaa haynoo joogto toddobaadka dambe iyo barnaamijkeennan cawayska washington ayaynu halkaasi kaga sii amba qaadi doonaa qayb kale oo isla qisadaasi ku saabsan weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska washington sidaan horeba idiinku soo sheegay waxaan idiin hayaa maanso jacbura oo aad u xiiso badan oo ka hadlaysa dood dhex maraysa dhallinyarada gabdha iyo wiilalba leh ee doonaya inay guursadaan lamaanayaal aad uga guweyn waa kan cawaale ismaaciil saleebaan cawaale deeqsi oo qaybo ka mida suugaantiisana aynu toddobaadkii hore ku soo maqalnay barnaamijka wiilashii dhallinyarada ahaa waxay raagsadaan eh, dumar waaweyn ama single mother markaa sidii kale u dhigo oo meelaha qurbaa ka yimid marka waxaa la idhahaa eh, waa lacag iyo loof wada socdaa qoys wata qaarkood way ku dhoofaan qaarna guryaha xaggan looga dhisa adugu en, wiilashii imka xaggaasi u jahaysay hablihiina dee sidii awalba jirtay oo iyagu ay nagaga horreeyeen oday guursi en, i- in iyagna odayaashii oo dibatuna la helayo oo eh, dee lacagtii hayo oo xaggaa ka yimi oo deetana dhallinyaradii ayagii kala maageen oo la kala aamin baxay waan gartay ayay muxuu hayay ayaa ayaa jirta marka wiil baa inanta u imanayay oo le hablihii yararaa waa laga baxay oo islaan baan helay oo waa lay dhoofinaya lacag baa iyadaa xataa yaradkii iyo gabaatigii bixinaysa oo dee saasaa laygu ogyahay buu leeyahy waatan dee iyadna waxay leedahay hadda ayaa laga badiyay aba oday baa ii yimi oo dhoofkii iyo waxa waxaad haysata wax ka badan ba isna ii diyaariyey marka xaggaasaynu isku marka waa arki laysku weeyaan jawaabaya ballanteennu Ah, waa waa- xaggaasaynu waa- isku waa- arki ha waa waxaad ka guratadii weeyaan oo hagaag markaana Eh.
islaantii soo dhoofisa adna odaygu ku Ma- soo dhoofiyo ballanteennu waa Haa.
qurbaha aada iyo aad waa gartay marka wiilkaa ka horeynaya Mhm.
wiilkaa ka horey wuxuu leeyay weligey weligey waan dooni jiray dumarka waaweyne buu yidhi islaan dibad ka timid baan heloo kaalay daawo ahe dollar iyo waxay dahab la timid waa daraandariye dhoof bay diyaar ila tahay doorka maanta ahe iyadaa gabaatiga dambe iyo yaradka soo daynay dalka inan yaroo joogta baan cidiba doonaynay mar haddaan diyaarado kiciyo dunida raacayo waxaa iga dana dhowr hidiyo kuwa dawafaya bu halka ay joogaan buu yidhi dhowraydi ha deetana markuu intaa yidhi baa inantiibaa qaadanaysa deetana waxay leedahay amba oday daaweyn baan helo maanta soo degay isba dollar wuu soo gurtiyo dunyadoo idile inaan wada dawaafnuu rabaa dacalka baariisi ha isku daalin ee hablihii dalkaba waa la daabulay hay dagin yarkow gaastaraad nagu dilaysaanaba iyo dadka
kaajaa lagugu dhibanayo gaastiriba lagaa qaadaya waxaan jeclaan lahaa cawaalow inaynu ku soo gebagabayno qaybtan labaad ee waraysigeenna ama barnaamijkeenna caweyska washington qaybtii labaad ee waraysigaaga Een, hees waxaa qaada fanaanka maxamed siciid cabdi b k heesta een, waxaa la yidhaha dadku waa hantiya baro marka heestaas si la dhuuxana waxaad fahmaysaa bini'aadanku intuu tacab wax kala gelin lahaa hadduu bini'aadan ku tabco inay uga midho fiican tahay bal maansadaas Ay, ama ay.
heestaasi siday kuugu dhalatay iyo xilligaad b k u Ah.
dhigtay En, horta waxa weeye maasadaas maalin maalmaha ka mid a labadii kun iyo afar iyo tobankii anagoo ku sugan gobolka sanaag magaalada ceergaabo baa nin markaanu uh, safar shaqaanu ku maqnayn nin markaa en, ka tirsanba shaqaalaha v o a oo la yidhaha cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa kelmad buu markaa igu yidhi En, hawl baan markaa ka sheekaysananay kelmaddu markaa igu yidhi waa waxay ahayd adduunyada korkeeda waxaa ku dhaqan oo ugu qiimo badan waa qof bini aadama inaad barato ee waxa ugu habboon ama hadiyadda ugu wanaagsan in laysa siiyana waa inaad cilmi barto qofkaasi marka odhaahdaas kadib ayaa waxay igu dhalatay inaan aniguna muxuu hayay hab jexeed ama hab maanseed aan u dhigo habdhaqanka qofka toosan sida layskula dhaqmayo sida laisku cafinayo ee ee hubsiimada ee qofka hankale in la taageerayo ee ee ee muxuu hayay ka dhibaataysan in la caawinayo deetana habdhaqankaa qofka toolmoone bini-aadanka oo muxuu ahay maadaama dadka hanti yihiin in in hantidiina la dhowro oo la ilaaliyo deetana saa darteed ba horta maansadu igu dhalatay waan gartaa En, dabeetana waxaa dhacday anigoo jabuuti joognaa en, muxuu ahaa sanadkii labadi kun iyo lix iyo tobankii bishii tobnaad ayaan isugu nimi maxamed siciid cabdi bike oo markaasna safar jabuuti ku yimi deetana ereyadii baan dabeetana uu bike uu yidhi waxaan ka dhigi doonaa hees dabeetana jabuuti baan ku tunnay jabuuti baana heesta kusoo baxday ereyadeeda Een.
maxaa ka mida intaynaan heesta aynaan dhegeystayaasha ha maqashin ereyada ereyada en, ereyada heesta horta eh, lama wada qaadin laakiin eh, muxuu hayay qayb ka mida unbaa la qaaday waan gartaa marka waxaa kamid ahaa eriyadeedii en, wax la huba ha beeneen xaq la helay ha duudsiin qof hanlana ha casiin hana noqon mid xaashida hadba libinta kii hela hambalyada kusoo waraabi waa hadiyad noloshuna eedha kuga ammaanee inta aan hidaa iman beegsa hirinka tooska ah waana socod hayaane kolba heerkaad joogtiye waxaad maanta haysana ha ka dhiganin guushii dir markii aad gaadhaba sii hilaada kii kale dadku waa hantiya baroon kula dhaqan hab maamuus ka ilaali hadimiye wax dhexdiina kala helaa ifka hadiyo joogtoo dhab la isugu hibeeyana cilmigaa u horeeye far qofkaad haleeshaba kolay tahay ha iyo wey hibashada wax kaa maqan haybintiisa ha u lumin waxaad haysatooya haddayicin hankaaga iyo haybadda iyo sharafta iyo hantida iyo mugurtada rabbi kaaga dhigay hibow waxaad hiigsanaysiiyo waxa aada hel leedahay hayaanka iyo geediga adigoon hore u rarin kasii fiirso oo hubi sahan iyo ku beeg hadaf dadka ruuxku yidhi hoo adna keen ha wada odhan waxaa looga helin dhigay ruux hadhowka kuu culay siduu kuugu horay baa loogu sii hambeeyaa gobonimadu hagar bay hoygeeda taallaa waxaa lagu hantaa goor adigoo hamuun qaba say haraadku kuu dilay u hibaysan ruuxii adi heerka noloshiia inta kaaga sii daran qof haddaad jiidhaan ha iloobin heerkii halku sharaftu kaga jiray colaadiinu yaa horinaha rashada wuxuu guday u hanay wanaagiyo wuxuu hore usoo galay halbeegaagu yuu noqon mid hilmaamo garashada xumaantana u hildaya shimbiraha hawada sare heehaabayee jira haddii roob ku soo doo way bay u baxdaa gorgorkana hankiisa heegadaba dhaafsho dhoolkan hibitiqayaba hoos buu u eegaa howlaha adduunkiiya hagartana dadweynuhu heedha wuu ka siman yahay ha yeeshee himiladiiyo digsiga tilmaantada sida loo hirgeliyaa lagu kala horeeyaa agardaamo kugu timid halbeegeedu waa samir dadka xumaha ku hora cafis ugu halceli abid qof la hiigsanayo garashadu hagisiiya noqo ruux la haybsado marka halkaas ayaan ayay ayay muxuu ahayy biyo dhaceedu ahaa maasha allah waan gartay cawaale intaasi ayaanu kusoo gebagabeyn doonaa qeybtii labaad ee waraysigeenna aad baan kaagaga mahad celinayaa cawaale ismaaciil cawaale deeqsi sidaa sidoo kale sare cidla nuur adigiyo bahda v o eba shaqada aad u haystaan dhaqanka iyo afka iyo sugaanta soomaaliyeed aad iyo aad nu waad u mahadsantahay
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan waxaannu idinkaga tegaynaa heestaasi dadku waa hantiya baro iyo codka maxamed siciid biikow inta aynu mar kala kulmaynana waa sahre ciidla nuuroo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
qof allena ha caasin hana noqon qof xaasida hadba libinta kii helaa ambaliyada ku soo rabid ambaliyada ku soo rabid waa hadiya noloshun indha kugu ammaane inta aan hedaa iman igso helinka tooska wana socod hayaane kolba heerka joogtiyo waxaad maanta haysana haka dhigan guushe hirmarkii aad gaadhaba sii hilaadii kii kale waa hadiya noloshuna idhe kugu ammaane intaan hedaa iman migso hilinka tooska wana socod hayaane kolba heerka joogtiyo waxaad maanta haysana haka dhigan guushe hirmarkii aad gaadhaba sii hilaadii kii kale ula dhaqan habmaamuus ka ilaali halimiyo wax dhexdiina kala hela ula dhaqan habmaamuus ka ilaali hadimiyo wax dhexdiina kala hela dadku waa hantiye baro hantiye baro dadku waa hantiye baro baro baro dadku waa hantiye baro dadku waa hantiye baro baro baro dadku waa hantiye baro waxaad hiigsanaysiyo waxa aad leedahay hayanka iyo geediga adigoon horow rarin kasii fiirsa oo hubi sahan iyo kubeeg hadaf sahan iyo kubeeg hadaf waxaad hiigsanaysiyo waxa aad leedahay hayanka iyo geediga adigoon horow rarin sii fiirso oo hubi sahan iyo ku beeg hadaf sahan iyo ku beeg hadaf cilmiga u horeeye bar qofkaad haleeshaba kolay tahay ha iyo dibashada wax kaa maqan haybintiisa ha u lumin codkaasi baxsan b k wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska washington oo ayna la socodsiinaysay sahre ciidan nuur nurow haddaan dhinaca ciyaaraha fiirino een, dalka ingiriiska labadii toddobaad lasoo dhaafay ciyaarihii lamaan ciyaarin maanta dib loo bilaabay chelsea oo ilaa iyo bishii september dhinaceeda dhulka la dhigan Waa Ayaan- ayaan ayaa maanta lala helay dibir colaado waa sidaa sheegtay horta horyaaladaa dib usoo laabtay eh, kadib markii lagu mashquulay ciyaarihii koobka adduunka labada isbuuc ee lasoo dhaafay xulalka caalamka oo dhan ayaa ciyaaraya ciyaaraha isra reebka koobka adduunka marka eh, ingiriiska kulamo badan ayaa maanta la ciyaaray sidaa sheegtana kooxda hogaanka haysay ee chelsea oo aanan dhinaceeda dhulka la dhigin tobanka kulan ee ugu dambeysay gaar ahaan garoonkeeda ayaa maaragtay la garaacay waxaana ay ahayd guuldarro oo aysan filaynin taageerayaasha iyo maaragtay dadka ciyaaraha t- ingiriiska sida hoose ula socday waxaa ka badisay kooxda crystal palace oo ku garaacday laba gool iyo gool marka tan iyo sebtembarna chelsea lagama badanin taasi waxa ay keentay marka colaadow in tobankii dhibcood oo ay horyaalka ku hogaaminaysay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay in lasoo jaro oo laga dhigo toddoba dhibcood Eh, kooxda kusoo xigtay ee tottenham ayaa iyaduna badisay waxaana ay laba gool iyo eber ay ku garaacday eh, kooxda banley marka colaad eh, ciyaaro kale ayaa dhacay eh, sida liverpool oo kale oo iyadoo lagu bilaababa ciyaarihii maanta eh, waxa ay ku badisay saddex gool iyo gool ciyaaraha kalena eh, hull city waxa ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda west ham united leicester cityna dib ayay usoo laabatay kadib markii ay shaqada ka ceerisay tababarihii hore claudio raneri Eh, kulamadii ugu dambeeyey waa ay badiyeen kulankii galabtana eh, laba gool iyo eber ayay kaga badisay eh, kooxda stoke city Eh, ciyaarta kale ee isha lagu hayeyna waxay ahayd tii dhex martay manchester united iyo west bromwich albion waxaana ay ku dhammaatay eh, barbardhac eber iyo eber manchester united eh, kulankii ka horeeyay kan waa ay badisay horena waxa ay u badnayd eh, barbaro colaadow Eh, marka barbarahanna waxa uu ku noqon doonaa dhabarjab gaar ahaan kaalinta afraad ayay rabtay inay ku dhammaysato eh, xilli ciyaareedkan inkastoo ciyaaraha ingiriiska ay ka dhiman yihiin kulamo aada u fara badan hase yeeshee tani waxa ay ku noqonaysaa eh, dhabarjab Eh, ka dhinaca kale horeynta ilaa iyo iminka chelsea ayaa ku hogaaminaysa sagaal iyo lixdan dhibcood waxaa kusoo xigta tottenham oo leh laba iyo lixdan dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta liverpool oo leh eh, sagaal iyo konton dhibcood aad baad umahadsantah nuur ciyaaraha dalka talyaaniga iyo iyo sbain iyagu ma la ciyaaray maanta Een, talyaaniga laba kulan ayaa la ciyaari doonaa galabta mid ayaa bilowbata oo ilaa imika socota waxaana u dhexaysaa sasowolo iyo lazio hal gool iyo gool ayay mareysaa caawana roma iyo emboli ayaa eh, wada ciyaari doonaa natiijadaasi biri ayay dhegeystayaasha maqli doonaan Eh, i- sbainna kulamo ayaa la ciyaaray Eh, villarreal waxaa ka badisay eibar oo dirtay saddex gool iyo laba osasunana waxaa gurigeeda ku garaacday atletic bilbao Eh, ciyaaraha kalena hadda ay socdaan sida real sociedad iyo leganes waxa ay mareysaa eh, barbardhac eber iyo eber ciyaaraha kale si- ko- kooxaha waaweyn sida barcelona iyo real madridna eh, habeen dambe iyo biri galab ayay ciyaarahoodu ay dhici doonaan colaad aad baad umaadsantahay nuur wixii ciyaaraha kusoo kordhay idaacadeen idaacadeen dambe ayay dhegaystayaashu ku maqli doonaan qodob iyo laba ka mid a wararka caalamka ama soomaalida kuwa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa wacad ku maray in xukuumaddiisa ay la dagaalami doonto musuq maasuqa ayna la jihaadi doonto ciddii ku lug yeelata hadalkan ayuu ra-iisul wasaaraha ka sheegay xaflad ay xilka ku kala wareegayeen wasiirkii hore ee maaliyadda mudane maxamed aadan ibraahim fargeedi iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi cabdiraxmaan ducaale beyle wariye ka shaqeynaya idaacadda iyo telefishinka goobjoogna xarunteeda magaalada muqdisho ayaa lagu afdu qafaashay duleedka magaalada muqdisho wariye Hana- xanad cali guuleed oo barnaamij soo saare ka ah telefishinka goobjoog ayaa waxaa qafaashay ilaa iyo lix raga oo hubeysan oo wejiyada soo xirtay duleedka magaalada muqdisho saakay aroortii hore wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn aqalka cad ayaa jimcihii shalay sheegay in aan aysan kala cadayn ama si aan kala caddayn uga hadlay la taliyihii hore ee aqalka cad ee ammaanka qaranka maraykanka mr fling oo dalbaday in xasanaad la siiyo si uu ko- kongareeska uu markhaati hor furo idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayni nuur xasan nuur iyo anigoo maxamed colaa xasanah intaan dib dambe kulmi doonno dhammaantiyada waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.